magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay tobanka arday ee ugu sarreysa imtixaanka tijaabada ah ee fasalka sideedaad dugsiyada dhexe magaalada boosaaso oo uu qabtay dugsiga maxamed cawaale munaasabadda lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada boosaaso culimaa udiin macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxamed siciid muumin maamulaha dugsiga maxamed cawaale ayaa ka waramay ujeedka loo qabtay munaasabadda waxaan celinayaa dhammaan marti sharafta qaybaheeda kala duwana kasoo qayb gashay xafladan milgaha iyo maamuusta maariiman oo aan ugu talagalay inaan ku dhiirigelino arday muddo saddex bilood kusii siqaysa aan u wadnay diyaarin ka kala socotay afar iyo toban dugsi sare ee ku yaalla magaalada boosaaso aan ku dhiirigelinayno marka waagi mar labaad waxaan uga mahad celinayaa maamulayaashii waalidiintii noo golaaday fikir aan haynay inaan fulino naguna aaminay ardaydooda oo aan u shaqaynay oo aan qirayo ilaahay dartii inaan shaqadaa u qabanay waan uga mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad maamulayaashii iyo waalidiintiiba ujeedka iyagu ma ahayn iskuullo laakiin waxay ahayd arday farxadda iyadana waxaanu dareemi doonaa markii ardayda tobanka sare ee puntland ay wada hantaan arday ka socota boosaaso si gaara kuwaan gacanta ku haynay qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey tobanka arday ee ugu sarreeya imtixaanka waxaan u mahad celinayaa bacd allah maamulka dugsiga maxamed cawaale liibaan oo runtii shaqadatan mugga iyo miisaanka leh u istaagay gartay dhabarkana saartay waan u mahad celinaya waxaan sidoo kale u mahad celinayaa iskoolladii afar iyo tobanka dugsiga ee ajiibtay iyadana garatay in ubadka wax gacanta aynu ku hayno wax la barayo inay dali ugu jirto ayagana waan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa iskuulka dugsiga sare ee maxamed cawaale liibaan hawsha ay u istaageen oo ay qabteen waa hawl dowladaheena markay qabanayaan kharash fara badan ay ku bixiyaan weeyaan madashan quruxda badan iyo habaysan ee dadaalka badan la geliyey ee juhdiga badan ay geliyeen iskuulka la yidhaahdo maxamed cawaale oo runtii howl aada u dheer oo aada u culus oo mas-uuliyaddeeda leh qaatay si ardayda maanta aynu haysanno aynu ku tacbayno ay u noqon lahaayeen beritanka maalin kuwo geli kara heerkii loo baahnaa tobankan arday ee ugu sarreysay imtixaanka tijaabada ah ee fasalka sideedaad ayaa ka kala socday dugsiyada ku yaala magaalada boosaaso